bismi illaahi raxmaani iraxiim qodobada wararkee rediyo juhar waxa uu idin hayo waxa ugu darro mudanayaasha golaha shacabka oo maanta ansixiyey laba hindise sharciyeed oo nuud salaam foundation oo abaalmarino kala duwan guddoonsiisay arday ka qayb gashay tartan qur-aan akhris ah puntland oo kayd hub ah ka heshay magaalada khandara britain oo afartan milyan ugu deeqday soomaaliya wararka dibaddana dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan dowladda suuriya oo soo afjartay howlgalladii ka dhanka ahaa raadigii asad
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahayd qodobadii warka ugu doorka roona haatan isagiyoo fidsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta ansixiyay laba hindise sharciyeed oo muhiim ah weliye ibraahim guudle isxaaq ayaa warkan muqdisho ka soo diray mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta xarunta golaha shacabka ku yeeshay kalfadhigan lixaad kulankiisa lixaad waxaana shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane cabdulaahi cumar abshirow guntanka makooramka kulanka mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka oo ku furmay boqol afartan iyo kow xildhibaan ayaa abdhowraha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan nuux waxaa uu kulanka ku dhaariyey mudane maxamed cabdi cali oo si rasmi uga mid noqday xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka kow iyo tobanaad waxaan ku dhaaranhayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto inaan xilkayga ku guto inaan xilkayga u guto si daacada inaan xilkayga u guto si daacada oo ay ku jirto oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta danta dalka dadka iyo diinta dhowrana dastuurka qaranka
oo dhowrana dastuurka qaranka dhowrada dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u taala iyo shuruucda kale ee dalka u taala wabilaahi tawfiiq hambalyo mudane xildhibaan soo dhow intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa u codeeyey hindis sharciyeedka cadaaladda daayarta soomaaliyeed waxaana haa ku ogolaatay boqol soddon iyo sagaal xildhibaan sida natiijada codaynta uu ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka oo kulanka shir guddoominayey hindis sharciyeedka cadaaladda daayarta soomaaliyeed waxaa u codaysay oo haa ugu codaysay ogol boqol soddon iyo sagaal xildhibaan waxaa diiday laba xildhibaan wax ka aamusa ma jiro sidaa daraaddeed sharciga waa ansax
sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa u codeeyey hindis sharciyeedka sharciga canshuurta daqliga waxaana haa ku ogolaatay boqol soddon iyo siddeed xildhibaan sida uu mar kale natiijada codaynta uu ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane cabdulaahi cumar abshirow
natiijada codayntii hadda ugu dambeysay oo ku saabsaneed hindis sharciyeedka canshuurta daqliga waxaa kooramka guud wuxuu ah boqol afartan kow xildhibaanaha saxiixday kooramka maanta waxaa ogolaatay ogol uga codaysay boqol soddon iyo sideed waxaa diiday laba xildhibaan waxaa ka aamusay hal xildhibaan saa daraaddeed sharcigan hinsharciyeedkan canshuur daqliga waa ansax wixii maanta kabilaa golaha shacabka ugu dhaqangeliyey waxaan u gudbin doonaa sida ugu dhaqsiyaa badan golaha aqalka sare aadaa umaasantiin wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane biixi imaan ciye ayaa mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka uga mahadceliyey ansixinta labada hindis sharciyeed iyagoo sheegay in muhiimad gaara ay dalka u leeyihiin
tallaabada aad maanta qaadeen xildhibaanada golaha shacabka aad iyo aad aad ugu mahadsantihiin sidaad uga doodeen aragtidiinna uga dhiibateen waajibkiinna uga gudateen isla markaana u ansixiseen sharcigan dhammaan golaha iyo guddiga cadaaladda iyo garsoorka maanta waxaa tallaabo wanaagsan u qaadnay dhanka xaqiijinta xuquuqda da'yarta soomaaliyeed maxaa yeelay xeerku wuxuu jidaynayaa xannaankii lagu dhaqan celi lahaa da'yarteenna si ay u noqdaan kuwa bulshadooda waxtara waxaan ku hanweynaa inuu xeerkan soo baxa si ay noogu suurto gasho inaan horumarinno hannaanka maxkamadaynta haynta soo qabashada iyo dhaqan celinta carruurta aad iyo aad aa mahadsantiin ugu horrayn guddiga miisaaniyadda iyo arrimaha maaliyadda oo shaqo fiican runtii ka soo qabtay tacabna geliyey xeerka cashuuraha daqriga hadday timaaddo diyaarintiisii hore oo taladooda mar walba si joogtaa noola wadaagay iyo hadda oo asamihii kala duwanaa runtii ay il gaara u yeesheen si ay u hubiyaan inuu maslaxadda qaranka sharcigani u adeegayo kobacana saldhig u noqonaya dhaqaalaha aad iyo aad baan ugu mahad celinaya runtii wakhtiga ay geliyeen iyadoo rabadaan ah oo howluhuna ay iska badan yihiin een, aad iyo aad baan u bogaadinaya waxaa kaloo aan jeclahay inaan bogaadiyo golaha shacabka oo runtii iyaguna si xilkasnimo ah waajibkoodii qaran ee dastuuriga ha uga gutay aad iyo aad baa u mahadsanta mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa sidoo kale akhrinta labaad marsiiyey oo ka dooday hindis sharciyeedka sharciga hay-adaha maaliyadda dalka iyo sidoo kale hindis sharciyeedka shirkadaha caymiska hay-adda hornuud salaam foundation ayaa abaalmarino kala duwan guddoonsiisay arday ka kala yimid gobollada dalka oo tartan qur-aan akhris ah loogu qabtay magaalada muqdisho weriye cabdulaahi ayaa warkan muqdisho ka soo diray xaflad lagu abaalmarinayo tartamayaal ku guulaystay tartan qur-aanka kariimka ah ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho amaalmarinta guulaystayaashan ayaa lagu qabtay masaajidka cali jimcaale waxaana tartankan qur-aanka kariimka ah taabagelisay hay-adda hormuud salaam foundation waxaa tartankaasi soo abaabushay oo qabatay jumciyadda qur-aanka soomaaliyeed waxaana jumciyadda qur-aanka soomaaliyeed ay tartamada noocaan ah soo waday muddo labi iyo soddon sannadooda waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid a culummadii iyo maamulayaashii ka qayb galay xafladdaasi awalan cadadka ka qayb galay waxay ahaayeen laba boqol iyo toddobaatan oo isugu jira wiilal iyo gabdho laba boqol iyo toddobaatankaas tartanka galay sidii culimmadii ugu horreysa ay sheegeen waxay ahayn dad aad u adag iska agdhow lixdanka ardayga soo gudubtay ee mutasaabaqadii hadda masaajidkan aan ku qaadaynay u soo gudubtay lixdankaasu waxaan dhihi karaa lixdankaba mumtaaziin bay ahaayeen qofkii siddeetan ka sarreeyo maxaad u malaynaysaa ilaa boqol inta udhexayso
وأما من حيث الحفظ فكان الحفظ قويا جدا وربما حتى الذين كانت درجاتهم أقل من حيث الحفظ هم قليلون والأكثر كانوا أقوياء من حيث الحفظ وبهذه المناسبة نتطرق إلى أمر له صلة في الموضوع
waxaan leenahay tartankan ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaa yowmi alqiyaama mid socda oo laga faa'ida oo jiilba jiil ka dhaxlo allah ka dhigan leenahay cabdiraxmaan siciid madaxa jimciyadda qur-aanka soomaaliyeed iyo cabdulaahi nuur cusmaan oo ah guddoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation waxayna ka warbixiyeen ahmiyadda ay leeyihiin tartamada noocan oo kale ah ahdaafteedii markaan ula xidho ujeeddooyinka ay taargetka ka dhigatay inax ka qabato walaalayaal horumarinta qur'aanka sida magaciiba ku asrisan yahay horumarinta qur'aanka kariimka ah ee tilqudri soomaali ayaan ugu talagalnay taqyiir kulliyan oo shaamila inay bedesho hadday ahaan lahay musaabaqaadkii dhiirigelinta ardayda lagu samaynaayey oo tani ka mid tahay hadday ahaan lahay dugsiyada dhul munaasaba in loo raadiyo oo qur'aanka laa'iq u ah ama u cuntaba annaga kahormuud islam foundation musaabaqada aan ama tartamada aan aan sponsorno waa ramadaanka oo kale waa dhowr qaybood qayb waxaa ka mida macallimiinta ah kanaa ka mida iyo qaybo kale muhiimadduna waxay tahay inaan dhiirigelinno barashada iyo xifdinta qur'aanka kariimka iyo tadbiiqiisa intaba adduunyadu qof kasta wuxuu leeyahay in yaroo koobana noolaanayo tartankan qur-aanka kariimka ah oo ay qabatay jumciyadda qur-aanka soomaaliyeed waxaa ka qayb galay tartamayaal tiradoodu ay gaarayso laba boqol iyo toddobaatan tartame waxaana kaalinta koobaad tartankaasi ka galay maxamed cabdishakuur siidow oo ka yimid magaalada buurhakobo wuxuuna ku guulaystay gaari ay bixisay hay-adda hormuud salaam foundation oo barnaamijkaasi taabagelisay kaalinta labaadna waxaa galay sadiiq maxamed cali oo saddex kun oo dollar lacag gaaraysa ku guulaystay halka kaalinta saddexaadna u galay tartankaasi ka galay cabdiraxmaan cali xuseen oo laba kun oo dollar ku guulaystay kaalinta afaraad ayaa waxaa ku guulaystay cabdidaahir cabdulaahi ibraahim oo kun iyo shan boqol oo dollar helay halka kaalinta shanaadna ay gashay shamse cali ibraahim oo lacag kun dollara ku guulaysatay ciidamada maamulka puntland ayaa kayd hub ah waxa ay ka heleen magaalada qandala ee gobolka bari weriye saciid xasan ayaa warkan garowga ka soo diray ciidamada difaaca puntland ayaa maanta howlgal ka sameeyey nawaaxiga deegaanka dhalaar ee degmada qandaraa iyadoo halkaasi ay ka heleen sida ay wararku sheegayaan kaydad rasaas iyo saanad ciidan oo ay kooxda daacish ee dayburahaasi ka dagaalamaya ay halkaasi kaga carareen saraakiisha hogaaminaysay ciidanka difaaca puntland ee ku sugan deegaanka dharaar ayaa sheegay in ciidamada oo howlgalka halkaasi ka sameeyey nawaaxiga deegaanadaasi ay heleen kaydad aad u fara badan oo ah hub ciidan islamarkaasina ay kooxdaasi ka carartay maadaama ay ciidamadu marba marka ka dambaysa kusii fidayaan deegaanada ay kooxahaasi kaga sugan yihiin buuraha calmiskaad ee gobolka bari halkaasi oo ciidamadu ay dagaal ka wadaan islamarkaasina ay doonayaan inay kooxdaasi kusoo anjaraan ururka sagaal iyo tobnaad ee ciidanka daraawiishta puntland oo howlgal ka sameeyey halkaa lagu magacaabo lugta garaar oo ka tirsan deegaanka dharaar ayaa waxa ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen rasaas aad u fara badan iyo saanad ciidan oo ku kaydsanayd god halkaasi ku yaala kaasi oo ay ciidanku soo bandhigeen islamarkaasina ay sheegeen in markaasi ay kooxdaasi ka carartay ciidamada oo weli ku guda jira wejiga saddexaad ee dagaalka ka dhanka ah argagixisada daacish ayaa sidoo kale howlgal ku baadigoobaya firxadka kooxahaasi waxayna ka sameeyeen dhammaanba deegaanada hoos yimaada dharaar oo markaasi ay kaga raad joogaan kooxahaasi iyaga oo kooxuhu marba marka ka dambaysa kasii cararaya islamarkaasina isku dayaya in miinooyin ay ciidamada u aasaan si ay u dhibaateeyaan balse ciidamadu ay arrintaasi si weyn uga fiijig yihiin ciidamada difaaca puntland ayaa muddooyinkii u dambeeyey aan si toosa dagaal u gelin maadaama kooxuhu ay soo afjarmeen islamarkaasina haatan ay firxad uun keliya yihiin ciidamaduna ay ku raad joogaan si ay u soo afjaraan iyadoo xukuumadda puntland ay sheegtay inay ku jirto gabagabadii u dambeysay ee kooxdaasi lagu soo afjari lahaa dhinaca kale magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari shacabka magaalada ayaa waxa ay sheegeen inay maanta ay gacanta ku dhigeen laba nin oo ajaaniiba kuwaasi oo la sheegay in looga shakisan yahay inay kooxdaasi ka tirsanaayeen islamarkaasina ay laamaha ammaanka ku wareejiyeen iyada oo shacabku ay soo bandhigeen arrintaasi ciidamaduna ay ugu dambayn soo gaadheen halka ay shacabku arrintaasi ku soo bandhigeen islamarkaasina ay la wareegeen oo ay markaasi laamaha ammaanka gacanta u galeen shacabka deegaanada puntland ayaa si weyn u fiijig islamarkaasina la shaqaynaya laamaha ammaanka iyaga oo cidda ka ay ka shakiyaan islamarkiiba usoo gudbinaya laamaha ammaanka sidoo kalena gacanta ku dhigaya si aysan uga baxsan goobaha markaasi ay ku sugan yihiin dadka laga shakiyo loogana shakiyo in kooxdaasi ay ka tirsan yihiin safaaradda britain ee soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday in ay dowladda britain ugu deeqday waddanka soomaaliya in ka badan afartan milyan oo dollar oo gargaar bini'aadanimo iyo caafimaad ah si wax looga qabto baahayaha degdega ah ay haystaa bulshooyinka ugu nugul maalgelintan cusub ayay safaaraddu sheegtay in ay ka jawaabi doonto saamaynta ka dhalatay roobabkii hooseeyey ee dhowaan daayay iyadoo sidoo kale lagu muujinayo dadaalada muddada dheer ee lagu dhisayo adkaysiga bulshooyinka si ay uga hortagaan dhibaatooyinka ay keenaan colaadaha abaaraha iyo isbedelada cimilada safiirka britain ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in maalgelintan cusub ay muujinayso sida ay u k uga go-on tahay taageerada soomaaliya iyo dadkeeda dhegeystayaal halka warkaas udan kaga imaanaya waa radio jowhar shabeellaha dhahir shabeelle soomaaliya haatana wararka dibadda wasaaradda difaaca ee suuriya ayaa maanta ku dhawaaqday in lasoo afjara howlgala militari oo ka dhan ahaa taageerayaasha madaxweynihii xilka laga tuuray bashaar al asad dagaalo u dhexeeyey kooxaha daacadda u asad iyo xukuumadda cusub ee islaamigaha ayaa ka qarxay gobolka xeebta oo ah xudunta taageerada madaxweynihii xilka laga tuuray sida ay sheegtay hay-ad kormeerta dagaalka rabshadahani waxay sababeen dhimashada in ka badan kun ruux oo badankood ahaa dad rayid ah afhayeenka wasaaradda difaaca waddanka suuriya xasan cabdulqani ayaa barta ekis ku qoray in hay-adaha dowladda ay hadda dib u bilaabi karaan shaqadoodii ayna bixin karaan adeegyada lagama maarmaanka ah waxaana uu intaasi ku daray in la diyaariyey qorshayaal lagu ciribtirayo wixii ka haray xukuumaddii hore lagana hortegayo khatar kasta oo mustaqbalka iman karta hogaamiyaha suuriya axmed al-sharaac ayaa axaddii ballaqaaday in la dabageli doono kuwii ka dambeeyey rabshadihii dhacay wuxuuna sheegay in lala xisaabtami doono cid kasta oo jibisay xeerarka maamulka cusub xafiiska al-sharaaca ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in la dhisayo guddi madax bannaan oo baaritaan ku samayn doona rabshadihii iyo dilalkii ay geysteen labada dhinac dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray caawa oad kala socoteen radio jowhar waanaga intaa